بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta oo maanta howlgal qorshaysan ka fuliyey xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo kooxda riddada soomaaliya beesha habargidir ee degta wilaayada islaamiga ah ee mudug oo xoolo geelah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore ee dagaalka kulan talo isweydaarsi ah oo lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaad dhegaysan doontaan waraysiyo aannu la yeelannay culimo mas-uuliyiin iyo abwaano madaxa kooxda riddada soomaaliya oo u safray waddanka yugandha haddaba muxuu daaran yahay safarka xasan gurguurte warbixin ku aadan ayaannu idin haynaa maleeshiya murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada masagawaay ee galgaduud qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalka nuur cali warsame abuushayba ayaa barnaamijka igala qaybgalaya aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inuuga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo kooxda riddada soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo howlgal ka fuliyey madaxtooyada waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii howlgal qorshaysan ka fuliyeen madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho howlgalka mujaahidiinta ayaa ka dhacay gudaha madaxtooyada xilli uu halkaasi ku sugnaa madaxweynaha kooxda riddada ah xasan gurguurte iyo saraakiil ka tirsan kooxdiisa ashaadaadirarka ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi howlgalka ayaa allah fadligiis u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray dhimasho dhaawac iyo burbur xarumo ku yaal gudaha madaxtooyada kuwaas oo ahaa bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa halyeeyadii fuliyey howlgalka ka dhacay gudaha madaxtooyada riddada wuxuuna xaqiijinayaa inay sii socon doonaan amaliyaadka lagu beegsanayo madaxyaweynta cadowga meel walba oo ay ku sugan yihiin ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka mujaahidiinta bayaanka taliska ciidanka mujaahidiinta oo sii socda ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saleebiyiinta iyo dabaralifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso waxaana bayaanka lagu soo xiray allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين dhanka kale dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshaadka murtadiinta ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada masagawaay waxaana dagaalkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale ay ciidamada mujaahidiintu soo khanimaysteen laba qori iyo laba boosh oo ay wateen maleeshaadka riddada ee dagaalka lagu dilay waxay sidoo kale mujaahidiintu dagaalkaasi ku dhaawaceen hal askari oo murtada
الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiiso badan waa kan walaalka nuur cali warsame abuusheyba aad baad mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim qodobo dhowr ah aynu kusoo qaadan doonaa waxyaabaha ay qoreen shabakadaha islaamiga ah iyo hadalhaynta wararkii ugu dambeeyey xubinta ugu horreysa oo aynu kusoo qaadanayno hadalhaynta mareegaha waxay tahay muxuu daaran yahay safarka uu xasan gurguurtay ku tagay dalka yugandha sida ay qortay shabakadda soomaali miimo kadib markii guuldarooyin baaxad leh oo isdabajoog ahy ka soo wajaheen furimaha dagaalka islamarkaana jabaqda rasaastu ay aad ugu soo dhowaatay villa soomaaliya ayuu madaxa kooxda riddada soomaaliya maciin baday inuu kolba dhan u cararo oo safaro aan kala joogsi layn ugu baxo dalalka shisheeye socdaal aan horey loo sii shaacin ayuu xasan gurguurta uu maanta ku tegay dalka yuganda waxaana sida lagu soo waramayo caasimadda dalkaasi kambaalo kulamo kula leeyahay baadiriga madaxweynaha ka ah dalkaasi yuweri museveni ilwareedo ayaa tibaaxaya in xasan gurguurta uu qorshaystay in yuweri museveni uu ka codsado taageero militari oo ku aadan sidii loo hakin lahaa taqadumka mujaahidiinta oo haatan kaabiga ku haya caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaa la isweydiinayaa waxa uu ku kordhin karo baadiri yuweri museveni maadaama yuganda ay ka mid tahay dalalka ugu askarta badan howlgalka eyusom horeyna safka hore kaga jirtay dalalka ciidamada ugu badan ee ka qayb qaatay duulaanadii ka horreeyey ee jihaadiyiinta al-shabaabna afka dhulka u geliyeen ee atimis iyo amisom xasan garguurte ayaa wejigabax iyo faramarnaan kala soo laabtay safarkii kan ka horreeyey oo dhowaan uu ku tagay dalka turkiga kuna codsaday in la siiyo taageero dheeraad ah oo militari taasoo sida la sheegay madaxweynaha turkiga uu codsigaasi ka biyadiiday qayladhaanta ka soo yaraysa xasan garguurta iyo kooxdiisa ayaa aada isu soo taraysa tan iyo intii ay mujaahidiintu kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan labada shabeelle islamarkaana kusii siqaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho qodobkii ay qortay mareegta soomaali miimo haddii aynu halkaa uga gudubno bal markana mareegta caalamada iyo qodobada maanta lagu qoray oo dhowr ahaa balse qodobka aynu door bidnay ayaa wuxuu yahay ku dhowaad shan iyo toban qof oo ku dhaawacmay shil ka dhacay kenya inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhaawacmay shil baawar oo ka dhacay ismaamulka mombaaso ee dalka kenya dadka shilkan ku dhaawacmay ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee gobolka xeebta ee gaar ahaan magaalada mombaasa waxaana shilkaasi uu yimid markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo gaari kale oo nooca mataatuuga loo yaqaano ah ilwareedo ayaa sheegay in dadka dhaawacmay ay intooda badan la socdeen gaariga mataatuuga ee baska ku dhacay haddana lagula tacaalayo cisbitaalka guud ee magaalada mombaasa dhanka kale boqolaal ka mid ah dadka kenyaanka ee ku nool lainisaba oo ka tirsan deegaanka kibra ee ismaamulka nairobi ee waddanka kenya ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dab halkaasi ka kacay dabka ayaa lasoo wariyey inuu burburiyey in ka badan laba boqol oo guryo ah oo ku yaala aagga dhacdada laga soo diiwaangeliyey si rasmi ahna looma shaacin sababta ka dambaysa dabka walow wararka qaar ay sheegayaan in dabka uu ka dhashay koronto qodobkii maanta lagu qoray mareegta caalamada ayuu kaasi ahaa qodobo dhowr ah ayaa lagu daabacay maanta shabakadda islaamiga ee raadiyo alfurqaan qodobkaynu ka soo qaadanay ayaa waxa uu yahay maamulka xabashada ay ka dhistay soomaali galbeed oo dhibaato ku haya dadka shacabka ah degmada booqoo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin uu geysanayo maamulka ee xabashada ka dhistay halkaasi maamulka ayaa handadaad joogta ah ku haya dadka rayidka ee ku dhaqan degmadaas taasoo beddelkeedna aysanan jirin wax ay ka qabteen dhibaatooyinka xagga nolosha ee ka jira degmada taysiir jaamacan bare waxa uu ka mid yahay ganacsatada iyo dhallinyarada degmada booq oo baxsad ka ah bacsi ay ku hayaan ciidanka maamulka degmadaas ayaa ka hadlay dhibaatada ay wajahayaan dadka rayidka ah waxa uu sidoo kale sheegay in isaga qudhiisa uu baxsad ka yahay magaalada islamarkaana ciidanku ay ku raad joogaan sababo ku aadan fikirkiisa oo uu cabiray awgeed qodobka redio alfurqaan intaa haddii aynu uga gudubno markana waxaanu kusoo gebagabeynaynaa xubinta hadalaynta iyo miregaha islaamika waxay qoreen wakaaladda wararka ee shahaada oo maanta daabacday warbixinno kala duwan waxaana maqaalaadkaasi dabcan ka mid ahaa warbixin ay kasoo xiganayso websayte lagu magacaabo a g c news mowqican ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso inay la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho dalkana ka hirgeliso nidaam islaami ah oo ku dhaqmo shareecada islaamka warbixintu waxay sheegaysaa in xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka faa'iidaysanayso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex celoosan maamulka fadhigiisu yahay muqdisho iyo sidoo kale xaaladda cakiran ay ka taagan magaala madaxda dalka ee xamar mowqica warbixinta daabacay ayaa tilmaamay in ciidamo badan oo mujaahidiinta ah oo ay ka mid yihiin kuwo sida gaarka u tababaran ay ku sugan yihiin duleedyada magaalada muqdisho ayna sugayaan awaamiirta kama dambeysta ah oo ay ku geli lahaayeen magaalada caasimadda ee muqdisho sida ku xusan warbixinta la daabacay warbixinta mowqican lagu daabacay oo soo xiganaysa ilo sirdoon oo ka tirsan maraykanka iyo xukuumadda muqdisho ayna isku raaceen in xogaha sirdoon ay helayaan muujinayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso inay la wareegto magaalada caasimadda ee muqdisho maqaalka oo ah mid aad u dheer halka ayaanu ku hakinaynaa guud ahaan xubintii hadalaynta iyo mareegaha islaamiga waxay qoreen inta ayaynu kusoo gebagabaynaynaa bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan beesha habargedir ee degta wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa xoolo geelah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ee dagaalka beesha habargedir ayaa geelan oo gaarayay ilaa shan iyo toban neef waxay ku wareejisay wilaayada islaamiga ah ee mudug si uu maamulka islaamiga ah ugu sii wareejiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ee dagaalka goobta ay xafladda wareejinta geela ka dhicisay waxaa ka hadlay nuqabada beelweynta habargedir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina isagoo kaanna keena meeshaan wanaagga badan leh oon ku wareejinayno geelaan hadiyadda ah aniga magacaygu waa naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow oo ka tirsan nuqbada beesha habargidir khaasatan beesha cayr ilaahay baa mahadsan alxamdulilah suma alxamdulilah waxaan joognaa maanta munaasabad beesha habargidir ay ku wareejinayso geel hadiyada ayagu tala gashay walaalahooda muslimiinta ah ee furunta iyo sufuurta ku jira waxaan leenahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad soo dhowaada waxaan idin leenahay walaalaheen haddaan soo daahnay waa wadnaa bilow maaha waa soo daba dhigaynaa maanta intaan hordhacay naga tahay waa shan iyo toban geela oo anugu talagalnay wiilashannada furumaha ku jira ee cadowga la xisaabtamaya inaan ku wareejinno uguna wareejinno walaayada gobolka waaligeenna abuuxamsa inaan ugu wareejinno uuna naga gaarsiiyo isaguna ciddii loogu talagalay khidmaddaas sadaqada ah ee ilaahay aan uga rabno ajirka aanna u rabno walaalaheenna inay ku xoogaystaan cadowgeennuna ay ku murugoodaan oy ku jabaan geelaas waa hadiyad walaalaheen waa hoye ma ahan bilow ma aha dhammaadna maaha waa issoo daba dhigi doonnaa waa garab taagannahay nafya maalaan la garab taagannahay carabkaan la garab taagannahay cududaan la garab taagannahay waxaan leennahay adinkuna waxa weeye inaad garab leedihiin ood odayaal leedihiin ood tol leedihiin oo laydiin maqan yahay inaad qalbiga gelisaan ood niyadda ku dhisataanaan doonaynaa aadna u kaalmaysataan dagaalka aad ku jirtaan inaad u kaalmaysataan waxaan idinkula dardaarmaynaa oon ku dardaarmaynaa gaalada waxaa ilaahay sheegay inay ku sabraayaan waxa iyagu ay wataan adinkuna waad ku sabarteen usii dhabar adayga har iyo habeenaan idin garab taagannahay ducadaan idinla garab taagannahay deeqaan idinla garab taagannahay ma kala harsanin haddaan dhallinyaro leenahay iyo haddaan odayaal leenahay iyo haddaan islaamo leenahay sidaan gobolka u joogno qalbigeenna iyo maalkeenna iyo cududeenna iyo afkeenna iyo adinkeenna waa idinla jiraa soo dhowaada waxba waxaas waxba ma aha waa bilow wixii kalena waa soo daba dhigaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu awalan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala naga dhiga dad muslimiin ah ee naga dhiga shaqaale diimeed allahaasaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala bacda xamdulilah waxaan mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii u dhabar adeegtay ilaahay kitaabkiisa inuu dhaqan galo oo ka shaqeeyo adduunkan insha allahu tacaala ayagana waan u mahad celinaynaa Ee, waxaan u mahad celinaynaa haddana bahdalka taa'ib oo runtii ayaga laftoodu jihaadkan iyo shaqadan socota xub- kaalin weyn ku leh waxaan u mahad celinaynaa allihiina siiyey nicmooyinkan faraha badan leh oo ay ka mid tahay ee, futuuxaadka aan helnay oo ilaahayna siiyey alxamdulilaah oo ay guulaha aad u waaweyn oo aan helnay bishii aanu soo dhaafnay ee shahru ramadaan iyo waqtiyadii ka horreeyeyba waxaan ku qaabilaynaa bishaaraadka iyo khayraadka faraha badan waxaan qaabilaynaa tawaaduc iyo isdhuldhig iyo ilaah inaan macnaha isu dhuldhigno ilaahayna waxa waaye subxaanahu watacaala qofka isu dhuldhigana wuu ciseeyaa qofkii iskibriyana wuu dhulku dhigaa sida aan nusuusta ku sugan marka ilaahay baan macnaha isu tawaaducinaynaa waxaan ku qaabilaynaa tawaaduc iyo isdhuldhigaan ku qaabilaynaa bishaaraadka iyo khayraadka aan helnay waxaan ka mid ahay nuqabada gobolka mudug ee magacaygana waxaa layidhaha cali siciid axmed rooble insha allahu tacaala waxaan meeshaan ku wareejinaynaa geel hadiyad ah oon ugu talagalnay mujaahidiinta furimaha ku jira ku ribaadaya ama cadowga la dagaalka kula jira ayaan ugu talagalnay insha allahu tacaala hadiyad weeye wixii la siiyey oo loo gudbinayo ilaahay macnaha waxa weye ha u barakeeyo annagana waxa weye miisaanka allah noo saaro insha allahu tacaala waxaan ugu dhiibaynaa ugu wareejinaynaa waaliga gobolka sheekh xasan abu xamsa geelaas geel toban iyo shan neefa weeye insha allahu tacaala waa bilow sida walaalkii iga horreeye u sheegayba bilow weeye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa isagoo ka badan in macnaha haddii ilaahay qadar uuna soo gaaro Eh, insha allahu tacaala geelan waxa waaye waa sidaan u sheegnay hadiyad weeye waxaa ninka la yidhaahdo waxaan ugu talagalnayna walaalaha mujaahidiinta ah ama wiilasheena mujaahidiinta ah oo cadowga la sabartamaya ilaahay ha u barakeeyaan leenahay ilaahay ha idiin barakeeyaan leenahay meeshaan joogna idin kaga ducaynaynaa deeq waxaan helnaa idin soo gaaraya ilaahayna ajir ka xisaabsada kii shahiida shahaada allaha ka aqbalo kii dhaawacma allaha bogsiiyo midkii caafimaad qaban allah u siyaadiyo ilaahay ha sugo cadowgana ishooda iyo afkooda allah ka dabool insha allahu tacaala cadowgaa jabayna waxaan leenahay qoraadaa u dhacday ilaahay uma soo bixiyo qofkii iimaan ilaah ugu talagalay oo inuu toobakan ilaah u qorayna ilaahay ha u fududeeyo qofkii shar inuu macnaha ilaah ugu talagalayna shartiisa iyo isagaba allaha naga kaafi waxaan leeyahay marka mar kale iyo mar kale ilaahay baan uga mahad celinaynaa nicmadaa na siiyey anagu maanta waxaa nahay beesha habargidir insha allahu tacaala magaca iyaga iyo geela meesha waa kala weyn yahay laakiin insha allah jidkaan kusoo joognaa biidni illah alkariim jidkaan kusoo joognaa waa saan qaadnay waa bilownay Ee, walaalayaal waxaan rabnaa maanta haddii ilaahay uu ogolaado inaannu walaalaheen mujaahidiinta ah inaannu galabta hadiyad ku wareejinno waan doonaynaa haddii alla idmo gelaa halkaa taagan waa shan iyo toban neef waxaa keenay beesha habargidir ama reer madarkici sidii loo yaqaano Ee, aniga magacaygu waxaa la yidhaahdaa axmed foolfooley baa la yidhaahdaa Ee, gelaas waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta ribaadka kaga jirta furimaha hore waa shan iyo toban neef wakaa dhabarkayga taagan waxaan rabnaa inaannu afur kaga dhigno beesha habargidir oo maanta shan iyo toban neef wareejinaysa ah ma fiicna laakiin waxaan leenahay waan soo daba taagannahay waan soo soconnaa waan imaanaynaa insha allahu asagoo ka badanna waan wareeji doonnaa haddii ilaahay idmo midna alla ogaado oo ilaahay subxaana wa tacaala ha nooga kiciye ee xarumaha yagii dhulka ugu muhiimsanaay murtadiin iyo mushrikiin baa haysata ee maalin oon maalmaha ilaahay ka mid ah haddii ilaahay idmo haddaan annaga ilaahay nolol lagu gaarsiiyo iyo haddii jiilka naga dambeeyaba maalin unbay arki doonaan reer habargidir ayagoo xarumahooda waaweyn raayo islaamiyu ka taagan tahay maanta calan daaquud baa ka taagan sida u badan xarumahoodii innaga waxaynu nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee beesha habargidir waxaana rabnaa inaannu la wadaagno walaalaheen mujaahidiin ah ribaadka ay ku jiraan baan rabnaa inaan qayb ka noqonno maal iyo maskax iyo muruqba waa la garab taagannahay waxaan rabnaa inaannu ka run sheegno beecadii aan galnay iyo ballankii aan galnay inaan ka run sheegnaan rabnaa walaalayaal idinkama maqnin waa idiin maqannahay waana idiin soo soconnaa haddii ilaahay idmo geelaa shan iyo tobankaa waaligeenna sheekh xasan abow xamsa waaliga gobolka mudug ayaan galabta idinkugu wareejinaynaa waa ku wareejinno oo hadda saacaddan laga bilaabay isaga gacantiisa ayuu ku wareegay innaguna waxaan idin leennahay ilaahay subxaana wa tacaala kiinii shahiidana shahaadadiisa ha ka aqbalo jannatulfirdowsa iyo curunaynna ha ku irsaaqo kiinii dhaawacana ilaahay subxaana watacaala ha bogsiiyo kiinii fiyowna ilaahay subxaana watacaala ha sugo cimrigiisana shahaadaha ugu qad intaas ayaan idin leenahay walaalayaalow raalli ahaada waan ka soo daahnay waa idiin maqannahay waana soo socnaa waa soo socnaa waa soo socnaa haddii ilaahay idmo beesha habargidirna magacuuna waa weyn yahay maalka aan wadnaana xoogaa waa yarya waxaan leenahay waa maqannahay waana soo socnaa biidni illaahi alkariim asagoo intaan ka fiicanna magac waan soo hor istaagi doonaa maanta annagoo ah nuqubada iyo odayaasha gobolka mudug ayaan waxaa ilaahayna waafajiyey in aan bixinno geel hadda sidaa aan u badnayn oo shan iyo toban neef ah oo hadiyada oon ugu talagalnay wiilasheenna iyo walaaladeenna ku jira ribaadka oo la sabartamaya cadowga maadaama hadda bishii ramadaan ay noo dhammaatay oo aan joogno maalmihii wadaca inay kaalmaystaan oo ay ku afuraan xoolahaasi ma ahan xoolo badan waa muqadamaad iyo hordhac wixii ilaahay maaragtay naga soo qaado ayay waxay u yihiin hordhac iyo muqadamaad intaa keliya maaha waa maqannahay keliya waxa weeyaan xoolahani waa fariin aanu gaarsiinayno walaaladeenna mujaahidiinta inaan maaragtay micigooda nahay inaan la jirno inaan xaalo kasta la wadaagayno inaan odayaashoodiiyo maqan inaan nahay waxa fiicneed inaan xoolo badan dhiibno laakiin maanta intaan ayaa ilaahay qadaray waana kumana koobna intaan waa soo soconnaa waxaan markaa leeyahay ilaahay hana sugo camalkan ha nagu sugo waxaan ku wareejinay amiirkeenna abuxamsa ayaan ku wareejinay xoolaha shan iyo tobanka ah waxaan leeyahay marka futuuxaadka iyo guulaha iyo nasriga ilaahay ouna siiyey ilaahay ha noo taam yeelo hana noo dhammaystiro cadowgeennana ilaahay hana kala fasliyo ilaahayna hadafka aan leenahay iyo maaragtay ujeeddada aan leenahay ilaahay maaragtay ha noo soo koobo oo waxa weeyaan annaga iyo cadowgeenna ilaahay hana kala saaro ilaahayna waddankeenna in maaragtay raayada tawxiidku cirif ilaa ka cirif ay meel kasta istaagto ilaahay ayaan weydiisanaynaa ilaahay ha noo qadaro dadka muslimiinta ee xoolahan aanu ka soo qaadnayna iyagana waxaan leenahay ilaahay ajir iyo xasano badan ay idinka siiyo kuwa guryihiinna ku sugan iyo gacmihiinna oo idinku baaqigaa iyo kuwan aad ku darsateen camalka islaamka iyo odkii sabiililah ku bixiseen kuwan ayaa idin khayr badan ilaahayna hadduu wuxuu yidhi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم sidaas ayaa maaragtay ayaa waxa weeyaan xoolahaanu ay yihiin wadadaas iyo dariiqaa saxda ah oo ilaahay uu sameeyey inaad ku bixiseen ilaahayna sidaas uu maaragtay ayaad maaragtay heli doontaan waxaan leeyahay qof kasta oo muslim ah oo ahlu diin ah oo ahlu xaqihi ha ka qaato doorkiisa intii uu ka awoodo ninkii maal awooda ninkii maaragtay naftiisa awooda ninkii maaragtala awooda waxa weeyaan camalkanu waa camal caama oo ummadda muslimiinta ka dhexeeya cidna ayaan lagu hadlaynin nin walba doorkaaga ka qaado asalaamu calaykum waraxmatullah
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kulan talo isweydaarsi ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee xarunta walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe howlka uu shirkaasi kusoo gebagaboobay waxaanu kula kulannay mas-uuliyiin culimo iyo abwaano mujaahidiin ah oo kulankaasi ka qayb galay waxaana ugu horreyn nala hadlay waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish jasaaka allahu khayran walaal allah ku barakeeyo waan soo dhowahay kulankan si guud waa kulan umsiye ciidi ah oo loogu talagalay dadka muslimiinta guud ahaan dee waa dad walaalo ah oo iimaan ku walaaloobay iimaanka lagu walaaloobay marka sidii dee loo xoojin lahay oo dadka midnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo wadajirkooda iyo iska warqabkooda si u badan lahaa ayaa looga tashanayay dee ahdaaftii ujeedka laga lahaana waxay ahayd dadka isku xirkooda afraadda camal ku jirta sidii loo xoojin lahaa si dadka dhexdooda mataqaan afkaar iyo khibraad iyo talooyin ay isaga heli lahayeen kamida iyo in la nooleeyo ruuxda iimaanigeeda ee dadka muslimiinta ka dhexaysa in la nooleeyo kor loo qaado iyo dee wixii talooyin iyo ra'yi lahaya ama iqtiraaxaad hal abuur cusub ee camalka loogu tala in lasoo darxiyo iyo ujeedku ahaa alxamdulilah waqti dheer nagu socday waqtigaa dheerna dee xikmado fara badan iyo gabayo fara badan iyo qisas iyo kalimaad iyo rasaa'il fara badan iyo talooyin fara badan iyo mushaarako fara badan ayaa dhacday wax weyn oo faa'iide ah oo ku jirta oo laga faa'iiday guud ahaan camalkuna insha allahu tacala uu ka faa'iidi doono ragga walaalahay meesha joogan ay ka faa'iidi doonaan si gaaran haddee dad wujuuhdooda isku cusub tahayo meeshaan isku barteenna way jiraan dee dad marka horta acmaasha ku kala jiray oo kala mashquulsanaan oo isku barteen waxaa la dhihi karaa waa kulan khayr oo wanaag iyo mataqaanaa iyo isfahan ku dhammaaday annagu ka wilaayahaan wax weyn ayay inooga dhigan tahay walaalaha maktab dacwa iyo maktab tarbiya tacliin oo howshaan agaasimideedii abaabulkeeda lahaa jazaahum allahu khayran uga mahad celinaynaa wilaayadeennan in lagu qabto waa markii ugu horreysmaana sanawaad fara badan oo dhowra lagu qabtay sanadkii hadda ugu dambeeye anigu waan ka qayb galay xaflad noocaan oo kale oo dee jaamacadda alqimaana markaa gogosha inoo taalay haddana dee waa kan waxaan fadhinaa markaskii sumaya oo isle magaalada jilib ku taala wilaayaad kaleeta inay nala wadaagaan walaalaha inuu muslimiinta ah oo lagu qabto wilaayaadka kale tobanka inagoo kow iyo toban aan ku nahay umsiyaadka noocaan oo kale in lagu qabtaan rajaynaynaa sanadaadka soo socda hadduu ilaah idmo jasaak allahu kheyran kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaa halkan igula sugan abwaano culimo waxaan markan siinayaa sheekh abu maxamed abu maxamed soo dhowow kulankan muxuu kaaga dhignaa adiga waxyaabaha lagu gorfeeyeyse maxaad xusi kartaa bismillaah waa mahadsanta jasaak allahu kheyran kulankan wuxuu ahaa kulan sida waaligu sheegay qeybo fara badan oo ka mid ah bahda waxbarashada makatabu dacwa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe aqoon yahano iyo maaragtay waana soomaaliyeed dhammaan ay ka soo qaybgaleen waa umsiya ciidiya waa kulan galbeed oo la qaban jiray laakiin sanadkan sidii hore u ka ballaarnaa dad badan baa ka soo qaybgalay afkaar fara badan oo ummaddan soomaalida muslimiinta ah anfacaysa iyo keyrkoodba ayaa lagu gorfeeyey camalkan islaamiga ah waa laama badan yahay waa acmaal badan yahay acmaasha marka camalka islaamiga ah qayb ka mid ah oo ah horumarinta afkaarta mujtamaca islaamiga ah mujaahidiinta iyo maaragtay racyadu labadaba ayaa laga niqaashahayay runtiina waxaa aada lagu soo bandhigay afkaar kala duwan oo la diiwaangeliyey aad baana usoo dhoweynaynaa in lagu soo celceliyo xaqiiqatanna dadka maanta meeshaan isugu imaaday markaan fiirshay say u niqaashahayeen iyo walaatinimada iyo isjacaylka iyo say maaragtay uga qiseerayeen dhacdooyinka soo mareen cajiib ayay ahayd waxaa lasoo bandhigay afkaar xataa ilaa heer dowlad lagu dhiso islaami ah sida loo dhiso si dad loo maamulo si maxaan ku dhahaa waxbarashada loo horumariyo dacwa ilallah si loo horumariyo marka xaqiiqatan kaana waxay ahayd jalsa naajixa mia filmia saan u arka anigu marka waan soo dhoweynaa jazaahum allahu khayran alikhwa maktabu dacwa maktabu tarbiga watacliim iyo wilaaya islaamiga oo ricaada iska lahayd dhammaantood jazaahum allahu khayr jazaa jasaak allahu kheyran alustaad abu maxamed ayuu kaasi ahaa dhinacayga midig waxaa fadhiya abwaano mujaahidiin ah waxaa ka mid ah abwaan dhegeeye cali khaliif oo aan soo dhoweynayo abwaan soo dhowow halkan kulan ayaa ka dhacay kulankan si gaara muxuu kaaga dhegan yahay adiga bismillaah walaal waad mahadsan tahay waa dhowahay sidii waaliga iyo mas-uulkii iga horreeyeyba ay sheegeen runtii kulan qiimo badan oo dad camalka dhexdiisa qiimo ku leh ay ka soo qayb galeen buu runtii ahaa waxa ugu weyna waxay horta dadka walaalaha ee muslimiinta ay halkanka ku jiraa inay isbartaan oo ay wada farxaan oo maalmahooda ciidda weliba si gaar ay u farxaan dadkii kala mashquulay muddadaa dheere camalka lagu jiray oo laga yaabo qaarkood inaanay muddana iyaguna runtii ay isku arkaan sidoo kalena ra'yiyo iyo aragtiyo la isku weydaarsaday sida waxbarashada loo horumarin karaa sida camalka si guud loo horumarin karaa ilaa iyo laga wada hadlay sidii dowlad loo maamuli karaa ayaa aaraahdaasa runtii walaa lagaga dooday kulan qiimo badan oo runtii nashaad badan buu ah wuxuu iga dhigan yahay runtii wax aada u weyn wuxuu ka dhigan yahay marka la leeyahay waxa la wadaago aaraaha lasoo bandhigo ra'yiyadu waa waxa ugu weyn ee ummad guulaysatay ay ku guulaysato wax ka mida weeye wax layaala waxaa shaqo socota ra'yi mar qof ku jira bay ahay oo dabeedna qofkii ra'yigii inta la qaatay camal loo bedelay ama shaqo loo bedelay kaasaa laga yaabaa wax qurux badan oo weyn oo fiican inay ka soo baxaan markaa runtii walaalu siday sheegeen anigu war waan ku faraxsanay aaraahduna in la ururiyo oo wixii kolba suurtagal ah lagu camal falaana waa waxa ugu qiimaha badanee ummadna lagu dhiso dowladnimo iyo hanaa wanaagsanna marka dambe lagaga midho dhalin karo jasaak allahu kheyran markan waxaan siinayaa sheekh maxamed abu cabdalla sheekhnaa soo dhowow kulankan dadkii martidii kasoo qaybgalay ayaad ka mid tahay soo dhowow sheekhnaa kulankan muxuu ka dhigan yahay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah umsiyadan walaaladii soo qabanqaabiyey khayr allah siiyo maktab tarbiya watacliim iyo maktab dacwa almarkazi iyo wilaayada jubbada dhexe run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay markii ugu horreysay aan kasoo qayb galana maaha waa ay socon jirtay in ay sideeda ku socoto maasha allah maantayna heerkan ay maraysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad kasoo qaybgalku aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxyaabaha meesha laga jeediyey iyo aragtida iyo qisooyinka iyo ashcaarta kala duwan iyo abwaanada kasoo qaybgalay iyo culummada dhammaan iyo dadka aqoon-yahanada ah run ahaanti waxaan isleeyahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo run ahaantii dadku qalbi wanaag iyo maxaa lay walaaltinimo dheeraada ayaa meesha laga helay rag muddo kala maqnaana meesha isku arkeen waana waxaan isleeyahay in la sii badiyo oo wilaayaadka kale xataa ay ku faafto maadaama wilaayadan ay kusoo laalaabatay waxaa ficnaan lahayd xataa wilaayaadka kale inay ay wax ka helaan aad iyo aad oo ummadoo dhanba ay mar walba intii meel laiskugu yimaado aragtida la isdhaafsado khibradaha la isdhaafsado waxyaabaha la yaab kale cajaa'ibta waxyaabihii lasoo arkay waxa weeye dadku taariikh badan bay hayaan is-ali taariikh dalla qowmun laysa yadruuna alkhabar marka waa muhim waxa weeyaan taariikhda in macnaha la kaydiyo oo qisooyinka iyo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waxyaabaha dadka cibrada zaa'idi ayay ka mid tahay marka waxaan isleeyahay wax badan baa laga faa'iiday iimaanka ayaa isleeyahay dadka walaalada waa u kordhay walaaltinimada ayaa kordhaysa waxa weeyaan qalbi saafinimada waxaa meeshaan run ahaantii rag oo dhan camalka waxaan isleeyahay qeybahooda kala duwanan qiyaado iyo iyo maxaa la yidhi askarba iyo dhammaan dadka camalka ku jira dhamma waa kasoo qayb galeen intii ilaahay u qadaray marka waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad bayna noo farax gelisay si wanaagsanna waa looga soo qayb galay si wanaagsanna waa loo mushaarakeeyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan isleeyahay waxa weeyaan horumar baa muuqda ilaahay subxaana watacaala ha noo kordhiyo bahda iclaamka ay kasoo qayb galaan aad iyo aad baan ugu tahniyadeynayaa ayagana kaalintooda mar walba iyo meelahan oo kale iyo goobahan oo kale ay kasoo qaybgalkooda iyo mar walba waxay ay dadka u tabinayaan iyo wanaagga iyo khayrka iyo macaarigta iyo dhammaan caalamka waxaa ka socda iyo daakhilkaba aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa juhuudiina tirada badan ilaahay subxaana watacaalana ha barakeeyo camalka ilaahay subxaana watacaalana acmaasha ikhlaas ha nooga dhigo ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka baryaynaa inuu tamkiin deg dega ilaahay ummadda muslimka uu siiyo maadaama in muddo ah lasoo waxaw halgamaya haddana halganku waa soconaya meeshiisii ayuu kasii soconaya marka insha allahu tacala kolley ifafaalo khayr badan baa muuqda ummaddana bashaa'ir badan baa u muuqata waxaan is leenahay ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan yaboohi uu u yaboohay mu'miniinta waa ay dhowdahay laakiin sabar iyo dulqaad iyo waxay u baahan tahay iyo gegsasho ilaahay subxaana watacaala hanaga dhigo kuwii u gegsan lahaa imtixaanaadka iyo ibtilaa'aadka iyo waxa dhacaya ilaahay subxaana watacalana hanaga dhigo ummatu tamkiin annagu insha allahu tacala kolley ummatu tadxiyaan ahayn camalkan waa loo soo nafuray marka insha allahu tacala jiilka naga dambeeyaan inay noqdaan ummatu tamkiin inay noqdaan annaguna aan u diyaargoono ummatu tadxiya inaan nahay aan la iska dhigin ummatu tamkiin inaan nahay intaasaan kusoo gebagabeynaya jasaahu allahu khayran kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abu cabdalla waxaa markan aan soo dhaweynayaa awaan hilaal oo ka mid ah awaanada mujaahidiinta ee kulankan goobjoog ahaa awaan soo dhawow kulankan si gaara adigu muxuu kaaga dhigan yahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لون دوهي run ahaantii kulankani waa kulanaad muhiima guud ahaanna waxaa loodhan karaa ummadda soomaaliyeed maanta waa kulamada noociisa oo kale aada ugu baahan tahay waayo waxay maraysaa xilli ummadda aad soranaysa dembigeedii inta madax looga dhigay ayay ilaa maanta lagu wadaa four pointy five federaaliyiin kala googoyn awaan cabdiwaaxid baa gabaygu tiriya waxaa ku jirtay dhangaagalayaashii u kacay way isku dhiriyeen waa la isku dhirinayaa ummadda soddonkaas sane ee imiga udambeeyey iyo soddon ka horreeyey dadka ka shaqeynaya maanta haddaad imika miidiyaha gasho anbaad u fiirsato waxaa laga shaqaynayaae madax iyo mija murtadiin u taagan tahay soo hodin la dhigayo matii federaalka la dhigay matii forment fivekay dhigayaan tu kalo hoose sii dhigayaan baashii oo ari iyo geel iyo lo kala leh ayaa dhammaan xad loo dhigayaa oo meel kasta la soo gelinaya ummaddu meel kastay joogto calan yar bay wada xidhantao shan kuna noocaalkana waa laga sheegay bulshooyinta guudee noocaas ayaan ku dhex noole soomaliyeed waa dadkaynu doonayna inaynu dacwaddii gaadhsiino halkana sidii laga sheegay balliqu cani walowaaya nabiga alai slam ayaa yidhi marka iyadoo taa laga duuliyo layska xilsaaray dee wilaayadu way ku mahadsan tahay inay kulanka soo qaban qaabisay fikir la iskaga dhaafsaday arrintaa run ahaantii aad baanan ugu farxay waana ku mahadsantahay wilaayadu hana la badiyaan leh kulamada noocan oo kale ah ee ummadda walaalnimadeeda lagaga shaqaynayo oo hala gaarsiiyo guud ahaan wilaayaadka waan hilaal qisaska aad soo bandhigtay waxaa ka mid ahaa kala duwanaanshiyaha dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga iyo magaalooyinka cadowgu haysto bal farqiga u dhexeeya walaal run ahaantii qofka labadaba isku arkeen baa garan kara wax aad u weyn baa u dhexeeya nolosha oo dhan jamiic mar haddii la qiimeeyo dhulka haddii la qiimeeyo dhulka wuu ka duwan iskada wax kale dhirta haddii la qiimeeyo dhulkaasi dhul nabaad guuri ku socdo dhuxul laga shidiya gebigiisiiyo geedka oo lan weeyaan dhulku waa dhul aad arkaysa in gebigiisu wada laag iyo wada shashix iyo biyo mareen markii dhir laga dhameeyey uu noqonayo Een, deegaankii bay'adu deegaan aan waxa la wixii bac meel kasta laga keenay ay ku firidhay oo inta yare ku taalana wada bacisulan tahay weeye dadku waxa weeye wuu kala duwayay inta xoogii dad qudwadooda iyo dadkay ku dayanayaan iyo waxay ka shaqaynayaan iyo waxa loo xidiga looga dhigaya ay fanaanin yihiin ummad gebigooga heesta la leeyahay oo bara bulsho wax la yidhaha iyo tiktok iyo bulsho dawra u socoto oo xifdil qur'aan iyo diin barashadeed ay hadh iyo habeen u socoto markaas sidaba dawlaa loo soo gabagabay dawlo kalaa ka baxday tu kalaa u timid ummad xijaabanoo sunnadii ka muuqato ummad askarigeegu uu yahay uu sheekhii sidaan hore u sheegay uu yahay danin diin laho wanaagga faray wax maanta ka reebaya oo sunnadii ka muuqato maalan waxaad arkaysaa aska- la- markaad labada askari soo agdhigta labada sawir ninna waa nin sunnihii ka muuqato ninna waa nin intuu garhkana xiray sunnihii baabiyey si aan loogu loogu arag sunno la-aan muujisanaya saasaani u kala duwan walaa jazakallahu khayran kaasi waxa uu ahaa abwaan hilaal oo ka mid ah een, abwaanada mujaahidiinta ee kulankan soo xadiray markan een, waxaan soo dhaweynayaa sheekh abu saciid saylici sheekhana soo dhawow kulankan muxuu adayga kaaga dhigan yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كلن كان waxay kaga dhigan yahay waa umsiya ciidiya dhinacana markaad fiiriso dadka muslimiinta maadaama cibaadadii weyneed bisha ramadaan ay soo dhammaysteen maalin ciideed oo hadday ka soo baxeen farxaddii ciidda ayaa dhan lagu sugotinayay dhanka kaleetana walaalaha muslimiinta oo camalka islaamiga ku jira allah subxaana wa tacaala haddaa uu barakeeyey u bulaaliyey aad bay u bateen haddana maca daalika makaatiftooda kala duwan dhammaan waa isku hadaf dhammaan waxay u ordayaan iqaamatu diin illaahi fi lard wa icaadat alkhilaafa alislaamiya markaan kulanka wuu da- wuxuu daaranaa in walaalaha muslimiinta camalka islaamiga ka dhexeeya calaaqadooda iyo raabidadooda iyo quwadooda la nooleeya sida diinteena islaamka ayna amrtay ilaahi subxaana wa tacaala iyo nabigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaam runtiina fawaa'id fara badanna waa laga faa'iidaystay xikan fara badanna waa la kala qaatay afkaar iyo aaraa fara badan waa la qaatay waxaana rajaynayaa in faa'iido badan ay kasoo bixi doonto insha allah jazakallahu khayran markan waxaan doorkiisa siinayaa abwaan maxamuud een, soo dhawow kulan ayaa halkan ka dhacay een, rag badan oo mujaahidiina ayaa isku arkay een, kulankan si gaar aduu muxuu kaaga dhigan yahay een, kulamada een, noocan ahna horey ma uga qayb gashay Een, walaal aad baa mahadsantahay jazaak allah Een, runtii kulankani waxa uu ahaa kulan aad u qiimo badan Een, waxa uu ahaa kulan lagu xoojinayey walaalnimada mujaahidiinta Een, waxa uu ahaa kulan ay isku beranayeen maaragtay qaybaha kala duwan ee camalka waxa uu ahaa kulan runtii maaragtay afkaar kala duwan iyo aaraa kala duwan Een, maaragtay lagu soo bandhigay oo qof waliba maaragtay uu si furan oo maaragtay uu ballaaran maaragtay uu u hadlay waxa uu ahaa kulan maaragtay qisas kala duwan iyo maaragtay dhacdooyin kala duwan lagu wadaagay oo maaragtay halkan lagu soo bandhigay waxa uu ahaa kulan een, maaragtay qisooyinka lagu soo bandhigay ee lagaga sheekeeyey qaarkood ay murugo ku gelinayeen qaarkoodna farxad iyo maaragtay qosol ay lahaayeen Een, runtii waxaan oran karaa wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan qof ahaanna maaragtay een, dareen gooniya iyo maaragtay igu abuuray iyo maaragtay wax maaragtay aad u- aad- aad u weyn Een, runtii waa bogaadinayaa dadka soo maaragtay kulankan soo abaabushay ka soo shaqaysay soo qaban qaabisay maaragtay fikirkeeda iyo aragtideeda lahayd Een, si gaara maaragtay waxaa uga mahad celinaya labada maktab ee maaragtay maktabka dacwada iyo maaragtay maktabka een, tarbiyada iyo tacliinta iyo sidoo kale maaragtay wilaayada oo iyaduna maaragtay qayb ka ahayd waxaan maaragtay soo jeedinayaa markaa in maaragtay kulamada noocan ah la sii joogteeyo oo maaragtay la sii wado Een, markaa runtii wax aad u qiimo badan oo farxad leh ayuu ii ahaa aniga jazakallahu khayran kaasi waxau ahaa een, abwaan maxamuud een, ugu dambeyntii waxaan mar kale ku laabanayaa alustaad een, abu maxamed abu maxamed kulankan maxaa natiijo ah oo laga filan karaa bismillaah waxaa laga filan karaa afkaartan in muslimiintu ay diiwaangashadaan waxna ku dhistaan camalkan lagu hormariyo dadkan meesha isugu maad arkaysid waa cuquushii ummadda marka dhexdooda way kala faa'iidaysteen waxaa laga filan karaa marka in kulamadan wax laga barto la ballaariyo gobollada lagu baahiyo muslimiintuna ka faa'iidaystaan guud ahaan aad baan u dhiiragelinaa in lagu soo celceliyo lana sii ballaariyo oo qeybo kala duwan lagu sii daro insha alla guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waayo naga intaa intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى